Wararka ka imaanaya wadanka Denmark ee qaaradda Yurub ayaa ku waramaya in gudaha dalkaasi uu ka dhacay fal dil ah oo loo geystay gabar Soomaali ah waxaana uu dilka si gaar ah kaga dhacay magaalada Harlyn ee dalkaasi Denmark iyadoona uu baxsaday qofkii geystay falkan. Booliska Denmark ayaana baadi goobaya ninkan gacan ku dhiiglaha ah inkastoo ilaa hadda aan gacanta lagu soo dhigin gabadha la dilay ayaa da-deeda lagu sheegay kow iyo labaatan sano jir ilaa iyo haddana lama oga sababta loo dilay waxaana dilkeeda loo adeegsaday toorey wadamada dhaca qaaradda Yurub ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca dilalka ceenkan oo kale ah iyadoona si gaar ah loo ugaarsado dadka muslimiinta ah ee ka tegay dalalka caalamka islaamka